bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وsaxbihi أجmaciin ama bacd baabkan inta aanan gelin baabu bayaani mawaadici qasmi اlkhumusi wasahmi dilqurbaa xadiidka koowaad waxaa ku jirtay wakaana abu bakrin yuqasimu اlkhumusa naxwa qasmi rasuuli اllahi sal ا slm ama yaqsimu alkhumusa naxwa qasmi rasuuli illahi sal l slam hayra annahu lam yakun yucdii qurba rasuulillahi sal l slam yacni ma sii jirin shuraaxda waxay leeyihiin qaarkood sababtoonan u sii jirin wuxuu arkayey khumuska tawallintiisa iyo masaalixdiisa iyo inuu imaamka leeyahay oo marka uu arko inay aalubeydku waxhaystaan oo kale in baytulmaalka uu markaas iskaga yeelayo iyaga aan waxba aanu sii jirin hadday marka aqniye ay yihiin oy ka maarmaan ayuu ayaanu sii jirin macnaha saasuu ka wadan ayb cawlmacbuudka sidaasuu tilmaamay marka hadday baahan yihiinna waa sii jira haddaynan u baahnaynna waa baytulmaalku isaga dari jira iyaga laftirkoodana waa sugnaatay waataan soo marnay cali inuu dhihi jiray mararka qaar dad naga xaajo badan si annaga waa ka maarannaa watuu dhihi jiray ayb ad waxyaaba marka macaanidaa u noqonaya waa inta badanna waxyaabaha ku tacalluqo amwaasha khaasatan asiyaasa sharciya iyo waxyaabahan ku tacalluqo in badan wax imaamka iyo u khuduucay u badan yihiin ayb inkastoo fuqahadu ay qabaan sida loo badan yahana ay tahay khumusku inuu yahay saami aalubeytka nebigu leeyihiin kooda waxhaysto iyo midka aan waxhaysanin labadaba waa leeyihiin ayb qال الإmام أbو dاود سلyمان بن الأشcف السجiستاني رحimه الله تaعالى bab ma جaءa في سhم الصفي saamigii la dhihi jiray الصفي wixii ku yimid cadayntiisiibu u baab yahay baabu bayaani maa kii cadayntiisiibu u baab yahay jaءa yimid fيi sahmi الصaفiyi saamiga la yidhaha الصaفiy n kii nebigu dooranayey saamigii nebiga u khaaska ahaa uu isagu dooranayey waxyaabaha marka maalka marka hanaa-inta marka lasoo qaybiyo nebiga calayhi salaatu wasalaamna uu ku jira dagaalka wuxuu lahaa haniimada inta aan la qaybinin ayuu shay ayuu ku lahaa nebigu uu haniimada ka doorto oo uu kala baxo shaygaas ama naag ha noqoto ama maal ha noqdaan ama faras ha noqdo ama daabad ha noqoto ama wax ha noqdaan saamiga uu ka doorto haniimada inta aan la qaybinin ayaa waxaa la yidhaahdaa sahmu safiyi ayaa la yidhaha kaasuu halkaan marka uga hadlaya saamigaas marka sida uu yahay saamigaana nebigu wuxuu lahaa marka uu dagaalka ku jiro oo uu la socdo muslimiinta uu kula jiro dagaalka saamiga ayaa intaan haniimada la bixinin uu ku lahaa jiray ayb haddii uusan bixin isagu aanu dagaalka shariyo oo kale ay tahay wax soo haniimaysatayna saamigaa sahmu safiyi kuma jiri jirin lama siin jirin markaas mana qaadan jirinba isaga ayb laakiin khumusku saami joogto u abuu ahaa ama ha ku jira dagaalka waqcada ha xaadira nebiga ama yownan xaadirin khumuska asaga waa saami uu leeyahay bay ahayd laakiin midkan sahmu safiyi waa saami marka isagu hadduu dagaalka ku jira qanaa-inta marka la ururiyo intuu sidaa u fiiriyo wixii uu ka xusho uu ka qaato isaga gadaashiisna nebigay saamigan sahmu safiy isaga ayuu u gaar ahaa oo cid kaleh oo isaga ka dambayso umarada iyo madaxda iyo hadday iyagu saami marka safiy la yidhaah oo ay lahaan jireen ma jirin abubakar iyo cumar iyo nebiga waa ka dembeeyeen mana saami ay iyagu xushaan oy doortaan oy haniimada intaan la qaybinin ka qaataan ma lahaan jirin marka xugun nebiga u gaar ah uu ahaa qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana moxamed bnu kafiir whuwa alcabdiyu alkuufiyu qaala ahbaranaa sufyaan huwa bnu saciid bni masruuq althawri can muarifin an caamirin الshacbiy ayb qaala kaana lilnabiyi salى اllahu عalayh ali waslama muarif bnu ariif weeyaan ninkan ibn cabdillahi bni shikhiir ma aha ayb can caamirin الshacbiy qaala kaana lilnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu lahaa sahmun saami yudcaa lagu magacaabo asafiya la yidhaahdo in shaaa haddii uu doono cabdan jacalahu cabdan buu ka dhigayey addoon wain shaaa haddii uu doonana amatan addoon ayuu ka dhiganayey wain shaaa farasan ayuu ka dhiganayey yakhtaaruhu waa dooranayay qabla alkhumus inta aan haniimada shan qaybood loo qaybinin ayuu qaadanayey oo uu dooranayey xadiidkan rijaashiisu waa iqaad laakiin waa mursal oo caamir bnu shuraaxiil ashacbi waa taabici isagaana yidhi qaala kaana lilnabiyi sal اllahu calayh ali slam marka xawaashaasna ma joogin oo isagu goobjoog kama ahayn laakiin axaadiid badan baaba ku soo aroortayoo saamigan saami jira waaye sida aan baabka ku arki doonno ayb marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa wuxuu doono inuu noqon karo oo nebigu isaga uu qaniimada marka intaan la qaybinin inta fiiriyo shay uu ka soo baxsado shaygaa marka waa nebigu saami uu leeyaho safiy la yidhaahdo markii wixii ka dambeeya saamiga ayaa la kala qaybqaybinaya oo haniimadii shan qaybood loo qaybinaya qayb khumus baa laga bixinaya arbacatu akhmaasna dadka waqcada xaadira ama dagaalka joogaa la siiyaa ayb oo faariskana saddex buu qaadanayaa saami raajilkuna hal sahmi kitaabuuljihaad bay noogu soo martay qaala xadaanaa maxamed bnu bashaar wahuwa bundaar maxamed bnu bashaar bundaar waa naanayskiisa waxaa weeyaan wahuwa shaykhun lila'ima sitta a'immada lixda bukhaari laga bilaabo ilaa ibnu maaje sheekh buu u wadayay isaga iyo maxamed ibnu lmuhanaa abuu muusa zamin bukhaari afar sano ka hor ayuu dhintay waa ka hormaray min siqaari shuyuukhi اlbukhaariy ayuu ka mid ahaayoo laba boqol konton iyo afartii konton iyo lixdii bukhaari baa dhintay konton iyo labadii buu dhintay isaguna moxamed ibnu bashaar moxamed ibnu lmuhanaana sidoo kale ah konton iyo labadii buu dhintay isaguna shaykhun lila'ima sita buu ahaa ayb yacquub ibnu ibraahim addowraqi ayaa soo raacay ayb oo isagana waqtiyadaas dhintay aquu axmed ibnu ibraahim axmed ibnu ibraahim walaalkiis ayb bundaar marka ninkaas ayb kaana min ahli اlbasra ayuu ahaa aabbihii hooyadiisa marka iyuu hay jiray baari u ahaa rixlada iyadaa ka mancisay oo u diiday iyadoo la joogi jiray ilaa uu ka asturay markuu duugay kadib ayaa rixladiisii iyo markaas uu wuxuu samayn kara sameeyey dabadeed marka ilaahay waa u barakeeyey isaana marka cilmigiisa qaala xadaanaa abu caasim wahuwa nabiil الضحاaك بن ملد أbو cاaصم النبيل وأزهر قاaلا xdثna بن عون وهو cبدالله بن عون بن أرطبان قاaل سألت محمدا محمد baan mقلay ayaan سu'aaلay عن سهم النبي صلى الله عليه لي وسلم نبga saamigiisa iyo والصفي ka ayaan weydiiyey محمدkuna waa iبن سيrيn qاaل waxa uu yidhi kاana يضرب لah بسهم kaana yudrabu lahu waxaa loo yeeli jiray bisahmin saami min almuslimiina muslimiinta xaggooda yaa looga yeeli jiray wain lam yashhad yaanuba xaadirin goobta ayb wاsafiyu safiguna yu'khadu lahu waa loo qaadi jiray rasun madax yu'khadu lahu ra'sun baa la qaadayaa min alkhumusi ka mid ah qabla kulli shayin shay kastaa ka hor ayb marka wuxuu leeyahay waxaa la yeeli jiray saami ayaa loo yeeli jiray kaana yudrabu lahu bisahmin min almuslimiina wain lam yashhad kaas marka waa khumuskii ayb haniimada marka shan loo qaybiyey waxay soo qabtaan muslimiinta qayb yaa gaar loo bixinaya qaybtaas buu nebigu wax ku lahaa kaana yudrabu lahu bisahmin maca almuslimiin muslimiinta macooda sax saasaa fiican wain lam yashhad yownanba joogi goobta ayb wاsafiyu yu'khadu lahu ra'su min alkhumus safiguna waa madax khumuska xaggiisa laga bixinayo qabla kulli shayin wax kastaa ka hor intaan yanii intaan khumuskii la kala qaybqaybinin yaa laga soo bixinayaa ra'si kaasaa safiy noqonaya ayb saasuu leeyahy xadiidkanna marka irsaal baa ku jira isaga laftirkiisu waa mursal ayb khaaabi marka isagu wuxuu yidhi asafiyu huwa maa yastafiihi rasuulu اllahi sal ly slam waa waxa uu nebiga dooranayo min cardi alhaniimati haniimada dhexdeeda uu ka dooranayo alaabaheeda min shayin oo wax ah qabla an yukhamasa intaan la takhmiisinin cabdun ow jaariyatun ow farasun ow sayfun ow hayruha wa kaana اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam makhsuusan bidalika maca alkhumusi aladii lahu khaasa khumuskii isaga u gaarka ahaa iyo tanna oo uu heliyaa labadan baa marka nebigu uu leeyahay khumuskaas iyo tan safigu labadaba ayb qaala xadaanaa maxmuud bnu khaalid assulamiyu ayb tanaa marka xadiidkan dambe marka oo ibnu siriin waa isaga laftirkiisa marka dacfi baa ku jiro oo cilladiisa marka taas oo irsaalka kii hore ku jiray oo kale ayaa ku jiro wuxuuna tilmaamayaa khumuska in laga bixinayo kan ra'sun taas marka wuxuu ka wadaa cabdun aw amatun aw farasun ayb qaybaha dambeu ku sharxaya min alkhumus sida uu leeyahayna waxaad moodaa inuu marka riwaayadan dambe safigu in khumuska laga dhiibaayo ayb xadiidkii soo hormaree horena daahirkiisu wuxuu tusayaa inaan laga dhiibaynin khumuska ee ra'sulkhaniima in laga bixinayo labadaa marka taa waa ku kala bedelan yihiin ayb marka allaahuma ilaa in la yidhaahdo maahan macnaha qabla alkhumus ay an yuqasama alkhumusu ayb yacni in markaa khumuskan inta aan wax la kala qaybinin ka hor intaa marka la tawjiihiyo un maahan calaa kullin marka xadiidka dacfi baa ku jira waxaana loo badan yahay haniimada marka la soo aruuriyo maalka la soo qaado saami inuu shay inuu nebiga ka dooranayo shaygaas uu safi yahay kadib qayb la gelayo ayb taasay culummadu u badan yihiin ee khumuska aan laga bixinaynin safiga qaala xadaanaa maxmuud bnu khaalid asulamiyu qaala xadaanaa cumar yacni bni cabdilwaaxid can saciidin yacni bna bashiir can qataadata qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa qasaa hadduu duulayo kaana lahu sahmun saami ayuu lahaan jiray saafin khaalis u ah ya'huduhu ou qaadanaya min xaysu shaa'a meeshuu doono uu ka qaadanayo wa kaanat safiyatu safiyana min dalika sahmi bay ahayd wa kaana idaa lam yaqzu haddaanu duulin binafsihi nafsadiisa uusan u duulayninna duriba lahu bisahmihi saamigiisaa loo yeelayey walam yukhayar lama door gelinaynin lama doorge haddii asaga uusan waaqacada joogin saamiga waxaa la yeelayey dadkii markaa duulaankaas tegay oo haniimada soo qaaday ayaa intay wax meel dhigaan ay ka bixiyaan yay iyagu haniimadii kala qaybqaybinayeen khumuskii iyo saamigaasay nebiga u keenayeen isagu doorasho ma lahayn haddii dagaalka uunan ku jirin doorasho asaga ma lahayn ee jeyshka ayaa u dooraayey ayb ayaa safigiisa dooraayey ayb qataada marka xadiidkan laftirkiisa isaga kanna waa mursal can qataadata qaala kaana rasuulullahi buu qataada waa taabici isaguna ayb saciid bnu bashiirkanna waa ku jira oo daciifun yuctabaru bihi fi shawaahidi wاlmutaabacaat marka laysu geegeeyo waxaa ka soo baxayo saamigaas sahmu safiy inuu jiro haniimadana marka nebigu intaan la qaybinin uu ka qaadanaya ama bacda alkhumus inuu markaa marka haniimada la qaybiyo shan meelood loo qaybiyo qaybta khumuska ah intaan la sii qaybinin in isaga uu wax ka qaadanayo qaala xadaanaa nasr bnu caliyin wahuwa nasr bnu caliy bni nasr aljahdamiyu qaala xadaanaa abu axmed wahuwa zubayriyu qaala ahbaranaa sufyaan can hishaam bni curwa can abiihi can caaishata qaalat kaanat safiyatu safiya waxay ahayd min asafiyi saamigii nebiga uu doortay saamigii nebiga doorka u ahaa ayay ahayd safiya ayb oo safiye ayaaba wuxuu ku soo qaatay sidaas nabig xadiidkan isnaadkiisu isaga marka waa saxiix ibnu xibbaan iyana waa wariyey qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa yacquub bnu cabdiraxmaan aلzuhriyu can camri bni abi camrin can anas bni maalikin qaal qadimnaa khaybara khaybar ayaan soo galnay falammaa fataxa allaahu markuu alla furay alxisna dhufayskii dukira lahu waxaa loo sheegay nebiga jamaalu safiyata binti xuyey safiya binti xuyey quruxdeedii baa loo sheegay waqad qutila zawjuhaa iyadoo ninkeeda la dilay ninkeedu markaa wuxuu ahaa kinaana ayaa la dhihi jiray kinaanatu bnu abilxuqayq ayaa la dhihi jiray ayb iyadoo ninkeedii markaa la dilay wa kaanat caruusan bay ahayd aroos bayna ahayd markaa fastafaahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigii ayaa doortay linafsihibu u doortay fakharaja bihaa uu la baxay marka nebiga xataa balagnaa uu qaatay xataa balagnaa intaan gaarnay sudda sahbaa khaybar iyo madiine meel u dhexaysa waay buurtaa marka suddu sahbaa intaan ka gaarnay xallad way ciddadii bay ka baxday marka ciddadeeduna dabcan waa istibraa istibrihii marka lagu samaynayo yani dhiiggiiba xaydkii bay heshay mar hadday xaydkii heshay yani waxay noqotay istibrihii waa fulay khalaas bis marka in riximkeeda ilmo aynan ku jirin baa caddaatay kabacdi marka sidaasay marka xalaal ku noqotay fa banaa bihaa nebigu markaa waa dhistay waa dhistay oo marka adoon camal ma iyada addoon maanay ahayne marka la soo qabtay sidaa waa ahayd laakiin nebigu waa xoreeyey meherna wuxuu uga dhigay nafsadeeda anas markii la yidhi maa asdaqahaa qaala nafsahaa nafsadeeduu meher uga dhigay ayb markaasaa weliba waxay islahaayeen saxaabadu inay noqonayso addoon iyo inay noqonayso qof xor ah ee ummahaatulmu'miniin ay ka mid noqonayso yaan fiirinaynaa marka markii nebigu uu xijaabkii ku farad yeelayoo markaa xijaabkii ummahaatulmu'miniin dushooda nebigu uu ku dejiyey ku farad yeelay markuu yeelay ay arkeen ayay ogaadeen in ummahaatulmu'miniin ay ka mid noqotay xalla markaa meeshaa markay gaartay xallad fabanaa bihaa waa dhistay marka nebiga sala allahu calayh waali wasalam marka iyadu waxay ka mid ahayd sahmu safiyi ayb oo saami markaa nebiga ayaa wuxuu ka dhex doortay dadkii la qabtay ee haniima ahaanta loo qabtay ayuu iyada ka qaatay rasuulka riwaayo kalena waa imaan doontaa dixiye ayaa markii hore ay helay ku dhacday markaasaa la yidhi rasuulka loo sheegay markaasuu nebiga marka uu siiyey dixiye ayb riwaayaadka qaarna waxay leeyiin toddoba naf ayuu toddobo marka nebiga ugu guday calayhi salaatu wassalaam ninkaadixi qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad abulxasan albasriyu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd wahuwa xamaad bnu zayd bni dirham can cabdilcaziiz bni suhayb can anas bni malikin qaal saarat safiyatu safiya waxay u ahaatay lidixyata alkalbiy dixyat alkalbi ninkii uu nebigu isku ninkii jibriil isku soo shabihi jiray waay saxaabadana ugu quruxda badnaa ayb dixya ayaa ayaa ayay u ahaatay uma saarat lirasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam kadib nebigay u ahaatay haddana oo nebigii bay haddana u sugnaatay ayb oo markii hore isagay ku dhacday saxaabadii baa marka waxay yidhaahdeen safiya laa tasluxu ilaa laka rasuulka maa cid kale uma habboona isagiina waxay ku yidhaahdeen cid kale uma habboona nebiga maahna isagana marka waa iska dhiibay qaala xadaanaa moxamed bnu khallaad albaahiliyu qaala xadaanaa bahzu bnu asad qaala xadaanaa xamaadun wahuwa bnu salma qaala ahbaranaa haabit lianna xamaada bna salma ahbatu nnaasi fii haabit weeyaan can anasin qaal waqaca fii sahmi dixyata dixiyo saamigiisa dhexdiisa waxaa ku dhacay jaariyatun gabar jamiilatun qurxan qurux badan fashtaraahaa rasuululahi sal l slam nebigii baa gatay bisabcati aru'sin toddoba madax buu ku gatay yacnii gadasho ma ahan beec ma ahayn ee mar dambe ayuu siiyey toddobadaa mar uma dafacahaa ilaa ummi sulaym ayuu u dhiibay nebiga tasnacuhaa inay u samayso wa tuhayi'uhaa ay u diyaariso qaala xamaadun xamaad waxa uu yidhi waaxsibuhu qaal watactadu fii beytiha gurigeeda marka dhexdiisa inay ku ciddo tirsa watactadu way ciddo tirsanaysa safiyatu bintu xuyay fii beytihaa khaymadeedii umu sulaym khaymadeedii ile guri lama joogo safaraa lagu jiraa marka teendhadii ay deganayd umu sulaym ayay ciddada ku tirsatay ciddada ay tirisayna waa hal xayd waay marka sidaas weyaan ayb xadiidkan marka muslimna isagoo kale wau soo saaray ayb ishtaraahaa bisabcati ar'usinna lacala almuraada annahu cawadahu canha bidalika almiqdaar waa uga yacnii beec iyo shiro maahane waa uga ciwad ahaan buu markii dambe bedel ahaan buu u siiyey toddobadaa buu siiyey ayb falam tadib nafsuhu markaa markuu arkay in dixyo uu ka qaaday oo dixyo keenay ayaa nebigu is yidhi amauu ka xumaadaa ninkan markaas toddoba qofood addoon siiyey marka min baabi albayc wa shiraa ma aha sidan marka baa lagu iطlaaqay calى sabiil اlmajaaz saasaa khaaabi qaala xadaثna daawuud bnu mucaad qaala xadaثna cabdulwaariث wahuwa bnu saciid الtanuuriyu xaaw xadaثna yacquub bnu ibrahim wahuwa اdawraqiyu almacnaa yacquubkan marka waa shayku lilama sit قال xadaثna بن culية whuwa ismaaciil بن ibrahim بn miqsm almacruuf bn culية can cabdilcaزiiز bni shayb can anasin qaal jumica الsabyu maxaabiistii baa la ururiyey yacnii bikhaybara ayaa lagu ururiyey fajaءa dixyatu dixyaa yimid faqaala yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow acdinii jaariyatan gabar isii min asabyi iga siiqa maxaabiista qaala dhab tag buu yidhi fakhud jaariyatan gabar soo qabso faakhada safiyata binta xuyay ayuu soo qaatay fajaءa rajulu min الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa nebiy allah nebigii ilaahay u acdayta dixyata dixya waxaad siisay qaala yacquubu yacquub isagu wuxuu yidhi safiyata binta xuyay ayb yaad siisay uma atafaqaa markaa kadib waa iswaafaqeen sayidata quraydata wاlnadiir yanii marka yacquub baa safiyata binta xuyay sheegay ragga kale daawuud ibnu mucaad iyo daawuud ibnu mucaad isaga ma sheegin safiyata binta xuyay sayidata qurayda unbuu iska yidhi waalnadiir reer bani qurayda iyo reer bani nadiir yacni sayidadoodii yani ninkoodii sayidka ahaa midii uu dhalay xuyay ibnu akhtabaa dhalay laakiin marka xuyay ibnu akhtabna lagu dilay bani qurayda lala dilay ayb isaga yacni wuxuu ahaa yacni bani qurayda ma uunan ahayn waa qoladii marka iyagu meeshan khaybar iyo soo degtay yahuuddii kale marka markii haswatulaxzaab ayuu qoladaa intuu u tegey bani quraydo ilaa iyaga keliya ku haray markaas madiine ayuu u sheegay oo yidhi moxamed in lala dagaala iyo kuwii xaggan yacnii kufaaru quraysh iyo yahuuddii quraydo ayuu soo kiciyey ballanowna u qaaday inuusan uga baxaynin dhufayska inuu kula jiraayo ballantii markaas waa u fuliyey xuyay ibnu akhtab oo kama uusan bixin dadkii kale waa ka kala tagtageen isagu meeshoodii buu joogay dhufayskoodii markii la qabtay marka reer bani quraydo ee la xukumay ee in la laayo wixii dagaalami karo lagu xukumay dadkii la laayey buu galay marka xuyay ibnu akhtab marka nin oday oo kale bimasaabati oday oo kale ayuu u ahaa qolooyinka marka ayb sayidata quraydata waannadiir maa tasluxu ma habboona ilaa laka aduunbay ku habboon tahay rasuulka ilaahayo qaala waxau yidhi udcuuhu bihaa udcuuhu u yeedha bihaa ay macahaa iyadoo la socoto bal u yeedha udcuuhu bihaa yacnii ula yeedha falammaa nadara ilayha nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu markuu fiiriyey qaala lahu wuxuu ku yidhi khud jaariyatan qaado gabar qaado minasabiyi maxaabiista ka qaado hayrahaa aan iyada ahayn tan ahayn waina nebiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga actaqahaa waa xoreeyey wa tasawajahaa waana guursaday ummahaatulmu'miniin ayna ka mid ahayn ayb xadiidkan marka isagoo kale bukhaarina waa wariyey nasaa-ina waa wariyey ayb meherna wuxuu uga dhigay nafsaddeeda oo waxaa taana marka ay keenaysaa in sadaaq yani ictaaqu inuu noqon karo sadaaq meher in laga dhigi karo xoraynta qaala xadaanaa muslim ibnu ibraahim wa huwa alfaraahiidiyu اlasdiyu qaala xadaanaa quratu qaala samictu yaziid bna cabdillaahi qaala kunaa bilmirbadi kunaa waxaanu ahayn bilmirbadi meesha timirta lagu qallajiyo mirbad meesha timirta lagu qallajiya halkaas ayaan joognay fa jaa'a rajulu nin baa yimid ashcatu ra'si madaxiisu basaasan yahay biyadihi gacantiisu fa jaa'ahu rajulu nin baa yimid ninkaasoo ashcatu ra'si madaxiisu uu kala firfirirsan yahay biyadihi gacantiisa qicatu adiimin maqaar gobol maqaara axmara oo guduudan ay gacantiisa ku jirto maqaar yaroo guduudan ayuu gacanta ku wataa faqulnaa waxaanu nidhi kaannaka min ahli اlbaadiya warniyo waaba waxaad ma u eg tahay nin baadiye ka yimid oo yacnii ahlu baadiye ah qaala wuxuu yidhi ajal nacam qulnaa waxaanu nidhi naawilnaa noo dhiib haadihi اlqicata haadihi اlqicata gobolkan noo dhiib aladiima ee maqaarka ah allatii fii yaddika gacantaada ku sugan fanaawalanaaha waa noo dhiibay faqara'naa waxaanu aanu akhrinay maa fiiha wax dhexdiisa ku sugan korkiisa wax ku yaal baan akhrinay faidaa fiiha waxaa ku taal min muxamedin rasuuli illaah waxay ka socotaa muxamed oo rasuulkii ilaahay ah ilaa bani zuhayr bni uqaysh ayay ku socotaa innakum idinku in shahidtum an laa ilaaha ila allah haddaad qirtaan macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin allah ma habo wa anna muxamadan rasuulullah muxamedna rasuulka alla inuu yahay wa aqamtum asalaata salaadda oogtaan wa aataytum azakaata sakada siisaan waadaytum alkhumusa khumuska aad bixisaan min almaqnami haniimadana aad khumuska ka bixisaan wa sahma alnabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga saamigiisana aad bixisaan khumuskii waadaytum alkhumusa min almaqnami haniimada aad shan meelooda meel ka saartaan oo inta kale afarta kale aad idinku qaybqaybsataan markaa wasahma الnabiy sal اllahu alayh ali wasalam nebiga saamigiisa wasahma asafiyi iyo saamigii nebigu uu dooranayo mahalushaahidka marka wasahma safiyi wasahma asafiyi waa saamigaa marka nebigu uu dooranayo waana kan uu baabaystay ayb waa midka uu baabaystay kaas antum idinku markaa aaminuuna baa tihiin kuwa aamin ah oo nabadgelaya biamaani illaahi wa rasuulihi allay rasuulkiisa nabadgelyadooda ayaad ku nabadgelaysaan oo laydinku ammaangelinaya ballanta alla ballanta rasuulka faqulnaa waxaanu nidhi man kataba laka hada alkitaab warqaddan yaa kuu qoray qaala waxa uu yidhi rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaa ii qoray yacni nebigaa ii amray buu ka wadaa ee nebiga wax ma qori jirin ayb nebiga isaga wax ma qori jirina waa amray marka hadduu amrayna isagan baa loo tiirinaya ayb xadiidkan marka riwaayaadka qaar saxaabiga magaciisa oo cad ayaa ku ayaa isagoo magaca saxaabiga la sheegay ayaa ku yaallay annamir ibnu tawlab alcukliyu la yidhaahdo annamir ibnu tawlab ayaa la dhihi jiray ninkan saxaabiga ah marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa saamiga sahmu safiy saami jira inuu yahay oo baabka wuxuu u baabaystay in nebiga marka uu gaar uu leeyahay loona bixinaayo ayb hadduu isagu joogaa saa dooranayo haddaanu isaga jooginna jeeshkaa markaa intay wax fiican u xulaan ayay markaa nebiga u geynayaan markuu nebiga dhinta kabacdina cid kale oo leh ma jirto waa dhammaaday ayb wakhtigaa buu jiri jiray ayb qoraalka iyadana marka nebiga inuu isticmaali jiray qoraalku maxaa yeele waa wax waiiqo waaye dadku waay ku kala waxay ku kalsoonaa karaan waay marka xilligii nebigana waa jiri jiray qofka in wax loo qoro haddii heshiis la qoraayo waa la qori jiray haddii wax la siinayo haddii ballan nebiga uu u samaynayo waa u qori jiray si hadhow loo ogaado yacni ninkan yacni kalsooni warqaddaas ay marka u samayso ayb baabun ayaadaakani baabun baab weeyaan kayfa sideebaa kaana uu ahaa ikhraaju lyahuudi yahuud bixinteeda min almadiinati laga bixiyo yahuud madiine ka saariddeeda sidee bay ahayd see madiine looga saaray ayb qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris wa huwa aduhliyu ana alxakama bna naafic alxakama bnu naafic huwa abulyamaan ayb bukhaari baa aad uga wariye ayb muxuu dhahay bacdi ana alxakama bna naafic ahbaranaa shucayb ana alxakama bna naafic xadaahum xakam ibnu naafic baa u sheegay markaa siiqat ladii buu gadaal mariyey wuxuu soo hormariyey raawiga waxay ka dhigantaasoo yidhi xadaanaa alxakam bnu naafic ana alxakama bna naafic xadaahum qaala ahbaranaa shucayb wa huwa bnu abi xamza ayb can الzuhriyi can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni kacb bni malik can abiihi cabdulahi bni kacb bni malik wa kaana can abiihi can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni kacb bni maalik can abiihi aabbihii wuxuu ka wariyey ayb wa kaana axad alaaثaةi aladiina tiiba calayhim maaha marka kacb ibnu maalik waaye saddexdii laga kan laga tooba aqbale ka mid ahaaye yani can abiihi kacab baa hadda laga wada maahan yani cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni kacb bni maalik cabdiraxmaan aabiis cabdullaahi waa cabdullaahi marka hadda ma ahan isagu ma saddexdii laga toobad aqbale ma ahayn muxuu leeyahay ha yaxtamil can abihida in awowga laga wado waa suurtagal ilaa haddii kale mursalba oo noqonayo ayb wuxuu leeyahy can abiihi wakaana axad aلثalaaثaةi aladiina tiiba calayhim qaala alxaafiظ اlmundiriy fi اkhtisaari sunan abuuhu cabdullaahi bnu kacab laysat lahu suxba walaa huwa axad الثalaaثaةi aladiina tiiba calayhim wayakuunu اlxadiiثu calى hada mursalan marka wayaxtamilu an yakuuna araada biabiihi jaddahu wahuwa kacbu bnu maalik waqad samica cabduraxmaan min jaddihi kacb waa ka maqlay fayakuunu alxadiidu calaa hada musnadan marka awowga can abihidan can jaddihi in laga wado waa dhici karta awowga waa iska aabba cabdiraxmaankanna awowgiis wax waa ka maqlay inqiaac marka ma jirayo saa hadday tahay calaa hada marka xadiidku waa musnad haddii can abiihi laga dhiga cabdulaahi bnu kacbna cabdulahi bnu kacb laysad lahu suxba xadiidku marka mursal buu taagnaanayayb wkaana kacbu bnu اlأshraf kacbu bnu اlashraf wuxuu ahaa yahju الnabiya sal اllahu alayh ali wasalam inuu nebiga weerarayo wayuxaridu calayhi uu ku boorinayo kufaara qurayshin kufaaru qurayshna inuu ku dirayo u aad ugu boorinayo wakaana الnabiyu sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa xiina qadima almadiinata markuu madiino soo galay wa ahluhaa dadkeeda madiinana akhlaaqun ay yihiin dad isku dardaran minhum اlmuslimuuna wاlmushrikuuna muslimiin baa ka mid ahaa mushrikiin baa ka mid ahaayeen yacbuduuna alawhaan asnaamta caabuddo waalyahuudu iyo yahuud wa kaanuu waxay ahaayeen mushrikiinta iyo yahuudda yu'duuna الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigu inay dhibi jireen wa asxaabahu iyo asxaabtiisa faamara allahu nebiyahu ilaahay nebigiisii wuxuu faray biالsabri wاlcafwi sabr iyo cafis fafiihim anzla allahu iyaga ayaa alla uu ku soo dejiyey sha'nigooda walaa tasmacunna min aladiina uutuu اlkitaaba min qablikum وmن الذيina أشhركوا أdى kaثيiرا وإn تصبirوا وتتقوا flكم أجر عظيم وإn تصبirوا وتتقوu فإنa ذلكa min caزم الأmوuر aayadda marka taasaa ku soo degtay bالصبر والcafوi أmarkaasuu ka wadaa marka aayadda فلamaa أbىa كacب بن الأشhرف markii uu diiday isagu inuu ka joogo falamaa abaa markuu diiday kacbu bnu lashraf an yanzica can ada nebiyi inuu ka fuqo ka yani tago nebiga dhibkiisa amara الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu amray sacd bna mucaad an yabcaثa inuu diro rahban jamaaco yaqtuluunahu soo dilaan ayb markii hadda laga waayey ayaa nebigu wuxuu amray marka sacd bnu mucaad ayuu amray jamaaco dir buu yidhi tolkaa dadkaaga ka mida ninkaha soo dilaan ayb fabacaa muxameda bna maslama ayuu diray wadakara qisata qatlihi waana soo marnay falamaa qataluuhu markay dileen fazicat alyahuudu wاlmushrikuun yahuud iyo mushrikiin waa argagaxeen faqadow cala اnebiyi nebigay ku soo dheelmadeen sala اllahu calayh ali wasalam faqaaluu waxay yidhaahdeen duriqa saaxibunaa saaxibkeennii xalay waa lagu soo guureeyey xalay waa lagu soo guureeyey waa lagu soo dheelmaday faqutila waa la dilay fadakara lahum الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiga wuxuu u sheegay alladii kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray war ninkaa waxaabuu dhihi jiray ayb wadacaahum الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ugu yeeray ilaa an yaktuba baynahu wa baynahum kitaaban nebigaa marka iyaga wuxuu ku yidhi war innaga iyo idinka aan heshiis kala qoranno ayb yantahuuna ilaa maa fiihi kitaabkaasoo marka ay uga harayaan waxa ay ku dhex jiraan iyaga oo dhib iyo yani dibindaabyada ah fakataba الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiga wou qoray baynahu wa baynahum iyo wa bayna اlmuslimiina isaga iyo iyaga iyo muslimiinta dhexdooda yanii nebiga iyo muslimiinta iyo iyagii ayb caamatan dhammaan yani caam ahaan saxiifatan buu qoray warqad warqadaasoo marka heshiis lagu dhigay iyagana inay dhib ka dhaafaan sidoodana ay xor u yihiin ayb oo aynan dadkan mujtamacan aanay dhibin muslimiintanayb taasi marka xaalad bay ahayd marka ayb marka baabka tarjamada iyo yanii iyo xadiidka yani sabab hadda yahuud lagu bixiyey baabka wuxuu tarjamo uu ahaa kayfa kaana ikhraaju اlyahuudi min almadiina marka xadiidkan gogoldhigoo kale waa heshiis baa jiray heshiiskii bay ka baxeen sababtiisaa marka madiine looga saaray calaaqada marka meeshaasuu kala yeelan karaa qaala xadaanaa musarif bnu camrin اlayaamiyu qaala xadaanaa yunus yacni bna bukayr qaala xadaanaa moxamed bnu isxaaq qaala xadaanii moxamed bnu abi muxamedin mowla zayd bni haabit can saciid bni jubayr wacikrimata can ibni cabaasin qaal lama asaaba rasuulu llaahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu markuu asiibay qurayshan quraysh uu ka guulaystay yowma badrin maalintii bader waqadima almadiinata madiinana uu soo galay jamaca alyahuuda yahuud ayuu shiriyey fii suuqi bani qaynuqaac qoladaa reer bani qaynuqaaca yahuudda suuqooda ayuu ku shiriyey fa qaala wuxuu yidhi yaa macshara yahuuda war yahuud maxdarkeeday yani yahuud jamaacadiisa jamaacadeeda haddaad tihiin aslimuu islaama qabla an yusiibakum intuunan idinku dhicin milu maa asaaba qurayshan wixii quraysh ku dhacay odayaalkeedii iyo dadkoodii waaweynaa talada ka go'da laga laayey intaydnan weynin dadkaas oon iska islaama qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muxamedu muxamedow laa yaqurannaka yuusan ku kadinin min nafsika nafsaddaada xaggeeda annaka qatalta nafaran inaad dad laysay min qurayshin oo quraysh ah kaanuu ahaayeen iyagu aqmaaran dad doqomo ah laa yacrifuuna alqitaala dagaal aan aqoonin quraysh bay waxay leeyihiin dagaal ma yaqaanaan marka yuhuudda iyada xaggee dagaal u joogaan quraysh yacni carab iyo kayrkeed iyo dadka yacnii aadaa looga cabsan jiray quraysh dad dagaal badan oo aad dagaal looga cabsaday ahaayeen marka iyagii baa marka waa isfaalinayaan waxayna dadaan dagaal aqoonin baad heshay ayaguna marka waxaa weeyaan dhufaysye iyo qalcado inay galaanay wax ka tuuraan un keliya unbay garanayeen laakiin quraysh yacni hubkan cadcad bay bannaanka ugu soo baxaysa marka quraysh dagaalkooda wax ka shiddo badnaay maba jirinba markii iyaga laga guulaystay islaamkii iyaga magaalooyinkooda cagta la mariyey wixii kale waa fududaadeen bannaan muhimmaddii nebiga u noolaayba waxay u badnaydba in quraysh laga adkaaday quraysh markii laga adkaaday kadib nebigu waaba layska oofsadayba kaanamaa marka shaqada inteeda kale waa la dhammaystiri karaa iyaga marka si qaldan bay wax u sheegayaan markayb innaka adiga low qaataltanaa haddaad nala dagaali haddaad nala dagaasho ood nala dagaali lahayd lacarafta waad garan lahayd oo waa aqoonsan lahayd annaa naxnu nnaas annaa annaga naxnu annagu annaasu inaan nahay dadkii ayb wa annaka adigana lam talqa inaadan la kulmin milana annagoo kale weligeen inaadan la kulmin faanzala allahu fii daalika markaasaysan waxba u reebanaynin ayb ilaahay markaa wuxuu soo dejiyey qul liladiina kafaruu satuqlabuuna qul waxaad tidhaahdaa liladiina kafaruu kuwa kufriyey satuqlabuuna waa laydinka guulaysan doonaa qara'a musarifun ilaa qowlihi fi'atun tuqaatilu fii sabiili اllah qad kaana lakum aayatun fii fi'atayn iltaqataa fi'a aayaddaasuu markaa akhriyey bibadrin bader wa ukhraa kaafiratun iyo wa ukhraa tu kaloo kaafira laba qoloo isqaabishay oo midna ay mu'minad tahay wa ukhraa tu kalena kaafiratun ay tahay waa mushrikiintii ayb qaala xaddaanaa musarif bnu camrin qaala xaddaanaa yuunus marka tanna waa sabab waxyaabihii inay baxaan keenaayay waay ayb qaala xaddaanaa musarif bnu camrin qaala xaddaanaa yuunus qaala bnu isxaaq xadaanii mowla lizayd bni haabit qaala xadaatnii bintu muxayisa can abiha muxayisa ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaal man dafirtum qofkaad aragtaan man dafirtum bihi qofkaad ku liibaantaan ood qabataan ood meel ku heshaan min rijaali yahuuda yahuud raggeeda ah faqtuluuhu dila yahuud raggeeda ninkaad meel ku qabataan dila fawahaba muxayisatu muxayisa waa booday calaa shubaybata habiibata mdinmase hubayba habiibana u qoraan calaa shubaybata yani ayuu ku booday rajulin min tujaari yahuuda nin ganacsatadii yahuud ka mid ah kaana yulaabisuhum oo iyaga ku dhex jiray faqatalahu waa dilay marka ayb wa kaana xuwayisatu xuwayiso walaalkii ah id daaka watigaa lam yuslim inuuna weli islaamin wa kaana asanna wa kaana wuxuuna ahaa xuwayisa asanna mid ka dhallin weyn oo ka da'weyn min muxayisata muxayisaha wax dilay xuwayisana weli waa gaal baa kuwa soo islaami doonaa falammaa qatalahu markuu dilay jacala xuwayisatu xuwayisa wuxuu gudagalay yadribuhu walaalkii muxayisa inuu dilaayo garaaca wayaquulu uu dhahayo ay caduwa allaahi cadowgii ilaahayow amaa wallaahi baan ku dhaartay laruba shaxmin baruur badanaa fii badnika calooshaada ku jirto min maalihi isaga maalkiisa ah ayb maxaad u dilaysaa buu leeya ninkan yani waxbuu kaa gedi jiray waxbuu ku siin jiray maxaa u dilaysaa buu leeya ayb maxaalushaahidka marka hadda xadiidkan tarjamadii iyo baabku yacni dagaalka lagu qaadaayo bixitaankoodu sabab u yahay meesha in laga ishaaro xadiidkaanna marka dacfi baa ku jiro isnaadkiisu waa daciif lijahaalati ibnati muxayisa ibnati muxayisa ayaa majhuula ah wa mowla zayd bni haabit waa moxamed bn abi moxamed ayb weyaan isaga kaa horaan u soo marnay yuunusna waa ibnu bukayr dabarina marka taariikhdiisu ku soo saaray ibnu isxaaq siiradu ku soo saaray xadiidka marka sanadkan ciladaasaa ku jirta qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaana اleyfu can saciid bni abi saciidi can abiihi can abi hurayrata annahu qaal waxau yidhi baynamaa naxnu fi اlmasjidi xilli aan masaajidka dhexdiisa ku jirnay id kharaja ilaynaa rasuululahi baa noo soo baxay sal اllahu calayh ali wasalam faqaala waxa uu yidhi indaliquu taga ilaa yahuuda yahuudu aada fakharajnaa macahu waanu la baxnay xataa ji'naahu intaan uga nimid faqaama rasuululahi sal اllahu calayh ali wasalam nebigii waa istaagay fanaadaahum waa u dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi yaa macshara yahuuda aslimuu taslamuu war islaama waad nabadgelaysaane faqaaluu qad ballagta yaa abalqaasim abulqaasimo wixii lagu faray waa soo gaarsiisay jeesjees hawsha adii laguu soo dhiibay waa la soo gaarsiisay iska baxay faqaala lahum rasuulu lahi sal slam aslimuu taslamuu islaama waad nabadgelaysaan faqaaluu qad ballaqta ya abalqaasim faqaala lahum rasuulu lahi sal اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi dalika uriidu kaasaan doonaya aniga uma qaala haاaaliata mar saddexaad buu yidhi haddana iclamuu ogaada uma qaala haاaaliata markii saddexaad baa waxau yidhi iclamuu ogaada anama alardu dhulku lilaahi warasuulihi allay rasuulkiisa iska leh wa innii uriiddu anna waxaan doonayaa an ujliyakum inaan idin fujiyo oon idin qaxiyo min haadihi اlardi dhulkan inaan idinka qaxiyo faman wajada minkum bimaalihi shay-an maalkiisa qofkii haddaba wax ku helayo falyabichu ha iska iibsado ayb wailaa haddii kale faclamuu ogaada annama alardu dhulku lilaahi inuu alla leeyahay warasuulihi ogaada dhulka alle rasuul unbaa iska le hadda intay goorigoorta dhulkiina gata baxa socda xadiidkan marka isnaadkiisu isaga waa saxiix bukhaarina waa wariyey isaga iyo muslimba macalushaahidkana marka waxaa weeyaan inii wainii uriidu an ujliyakum marka hore islaamka uu bandhigaa islaamka hadday qaataan dee dhulkooda lagama taabanayo islaamku maalka i nafta intaba waa nabadgelinaya haddii laakiin ay diidaan islaamnimadii waxaa ku dhacayso in lala dagaalo dhulkiina markaa laga saaro ayb awalna dhulkan dhul ay tijaare iyo waxaas ku yimaadeen buu ahaa maahane iyagu dhulay markaa asal weyn ugu jiraan ma aanay ahayn inkastoo yacnii qolooyin marka yahuuddii markaas dhibaatada haysay ka mid ahayd ee soo qaxday ee meelahaas timid yaa marka madiine iyo dhulkaas soo gaargaaray qoladan iyagana marka ows iyo khasraj iyaguna meelahan baa waxay ka tageen yeman markiisa dimaaribka uu halaagga ka dhacay wixii markaa ka sii qaxay iyo yaa madiine iyo halkaa tegey iyagu marka dad waxay ahaayeen xoogaa aqoon laho ilbaxa bay ahaayeen dadkanna dad iska mushrikiinay ahaayeen saas darteeday ka faa'iidaysteen ganacsi iyo inay iyo diinna xoogaa waa waa yaqaaneen waa uga aqoon badnaayeen diintiina marka ninku haddii dhinaca diinta iyo dhinacii kale ganacsiga iyo lacagtiina uu kaa badan yahay de waxaa weeyaan isaga unbaad marka u qafaalnaanaysaa markii nebigu yimid oo dadkan ay islaameen oo diinkoodu toosayna wixii baa meesha ka baxayan iyagii marka nebigu collaytanka ay la collaytamaya xaasidnimadaas baabu maa jaaءa fii khabari bani nadiir reer bani nadiir khabarkooda wuxuu ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaanaa moxamed bnu daawuud ibn sufyaan qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala ahbaranaa macmarun can izuhriyi can cabdiraxmaan bni kacb bni malikin can rajulin min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam ana kufaara qurayshin gaaladii quraysh katabuu ila bni ubay cabdullaahi bni ubay bay u soo qoreen fariin iyo waman kaana macahu dadkii isaga la jiray yacbud اlawhaana asnaamta caabudayay min alawsi wاlkhasraj ka mid ahaayeen dadkii asnaamta caabudayay aws iyo khasraj ahaa warasuulu llaahi sal اllahu alayh ali wasalam rasuulkana yowmaidin maalintaa bilmadiinati uu joogo qabla waqcati badrin dagaalkii bader ka hor inakum aaweytum saaxibanaa sidan bay dhaheen quraysh marka inakum idinku haddaad reer madiina tihiin aaweytum saaxibanaa saaxibkeenni ninkii naga soo tegey ayaad dunteen soo dhowayseen wa innaa nuqsimu billaahi ilaahay baan ku dhaaranaynaa annaguna lanuqaatilunnahu ayb waannu markaa la dagaalamaynaa ayb aw amase latukhrijunnahu waad biinwainnaa nuqsimu billaahi ayb ilaahay baan ku dhaaranaynaa magaciise lanuqaatilunnahu waanu latuqaatilunnahu saasaa iicanlatuqaatilunnahu ayb waad la dagaalamaysaan isaga aw amase latukhrijunnahu waad bixinaysaan aw amase lanasiiranna ilaykum waa idiin soo soconaynaa biajmacinaa dhammaanteen xataa naqtula muqaatilakum dadkiinna dagaalamaya intaan ka layno wanastabiixa nisaa'akum naagihiinnana aan bannaysanno ayb meel si yeela marka idinku dha ama idinka la dagaalama ama iska bixiya haddaa intaa yeeli weysaan innagaa idinku soo wajahna falamaa balaqa dalika cabdallaahi bna ubay markay soo gaartay arrintaa waman kaana macahu iyo dadkii la jiro min cabadati alawthaan ijtamacuu way kulmeen liqitaali اnebiy sala اllahu alayh ali wasalam inay nebiga la dagaalamaan de isaguna waa jiran yahay oo meel kale u ka jiran yahay boqortooyo isagu markaas u soo carfaysay ayaa meesha ka baxday ayb adduunkaas marka xunkaa ee liito ayaa ninkaas uu fi darki اlasfali min annaar u horseeday walciyaadu billah adduunyada dhibaatadeeda ah marka hadday qofku adduunyo u heli lahaa waxna aysan diintiisu ka ba'een dhib ma lahaateen laakiin marka aad adduunyo hesho diinkaagii oo dhanna ou baaba'o khasaaro weyn kugu dhacdo waa dhibaato wuxuu leeyahay marka ijtamacuu liqitaali nebiy bay usoo kulmeen sala اllahu alayh ali wasalam falamaa balaqa dalika اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam arrintaa markii nebigu ay soo gaartay laqiyahum waa la kulmay faqaala wuxuu yidhi laqad balaqa waciidu qurayshin minkum اlmabaaliqa ayb laqad balaqa wuxuu gaaray waciidu qurayshin quraysh goodigeeda minkum idinku wuxuu idinka gaaray almabaaliqa meelaha ay ku xeel dheeraadaan ayb yanii meel dheer buu idinka gaaray waa nimankaa goodigooda iyo handadaadooda maa kaanat takiidukum maa kaanad ma aynan ahayn quraysh takiidukum inay idin shirqooli karto biakara wax ka badan mimaa turiiduuna waxaad doonaysaan an takiiduu bihi anfusakum inaad naftiinna ku shirqooshaan maxaa nebigu wuxuu leeyahay qurayshi taad idinka iska dhibaysaan wax ka badan idinka idinkama dhibi kartaayb haddaad warkooda yeeshaan cabsi aad iyaga ka qabtaan darteed innaga noola dagaashaan idinkaa marka isshirqoolayoo isdhibay maxaa yeelay dadkiinnii baa isdagaalaya oo laba saf kala noqonaya marka amaa taa ka joogtaan marka inaa idinkii dhallinyaradiinnii iyo dadkiinnii akhyaarta ahaayo dhinac ah iyo idinkanoo dhinaca dana ah quraysh intaasba idinkuma samay karta wax ka badan yanii dagaalkeeda yaaba idiin sahlan kan hadda aad adiga aad gelaysaan ayb maa kaanat takiidukum qurayshi ma aynan ahayn inay idinku shirqoolayso biakara wax ka badan mima turiiduuna waxaad doonaysaan an takiiduu bihi anfusakum inaad naftiinna ku shirqooshaan turiiduuna waxaad rabtaan an tuqaatiluu abna'akum wiilashiinna inaad la dagaashaan waikhwaanakum iyo walaalihiin inaad la dagaashaan baad rabtaan falammaa samicuu dalika min annabiyi sala allahu alayh ali wasalam arrintaa markay nebiga ka maqleen tafaraquu waa iska kala tageen waxaa dhici karta marka shay kelmad lagu xalli karo haddaad dagaal u qaadato dhibaato waayb siyaasana maahan caqlina ma ahan ayb dadkan adig weli yacnii iyagu waxbay soo ururinayeen keliya nebigu waa u diyaargaroobaya dabcan taasna toog buu uga haayaa laakiin hadalkan buu ku tuura hadalkan baa iyaga dhan kala jebi kara laakiin haddaad tidhaahdid yacnii caqliga iyo yacni tadbiirka ama yacnii maamulka iyo caqliga fiican iyo tabta iyo xeesha haddaad tidhaahdid wax dagaalka ka mid aba maaha waa dhibaato oo dagaalkii dhan aad u haysata yacnii un keliya inuu yahay dagaal silaax iyo hub la qaada bis inuu yahay dagaalkii axsaab hub miyaa lagu dagaalamay lagu dagaalama maca daalika hal nin tab iyo xeel uu keenay ayaa ciidankaas dhan ay ku kala firdhadeen ay ku kala yaaceen iyadoon waxba la ridin waranna aan la tuurin badan ayb soo ma garan walidaalika waa ku dayaan gaalada laftirkooda hadda muslimiintu waxaas layba ku dileenba hadda ayb maxaa yeelay waxa ay keliyo ka shaqeeyaan waxay tahay meel aysan dadkeedu laba u kala qaybinin oo aysan ogaanin inay kala jebiyeen ma tagaan mana tegi karaan xataaayb ilaahow yaysan weligood waxba hubayaysa haysan ula hadday haystaan ulo laakiin iyaga isku duuban yihiin ma tegaayeen laakiin markaaynan isku duubnayn oo ay boqolaal barnaamij ay dhex dhigaan mid madaxtinimo doonaayo iyo mid yacnii barnaamij kale ay ku brogaraamiyaan iyo mid macno kale dadkiio iyada marka u diyaarsan oo hadday halkan ka soo gashoba iyagoo u sacab tumaayo iyay aayar marka timaadaa mar walba ayb marka haddaad adiga laakiin aad ka saxbiso aqliga iyo ma iyo tadbiirka o dhan haddaad ka saxbiso majaalka dagaalka waa khatar ayb markaa nebigu sal اllahu alayh ali wasalam saabuu ku yidhi wax kala tageen fabalaqa dalika kufaara qurayshin arrintaas waxay gaartay quraysh gaaladoodii fakatabat kufaaru qurayshin bacda waqcati badrin dagaalkii beder kadib qurayshi waxay warqad u soo qoreen fariin ila alyahuudi yahuud waxay yidhaahdeen innakum idinku ahlulxalqati dadkii hubkaad tihiin walxusuuni iyo qalcadaha dhufaysyana waa leedihiin dad hub badan haystana waa tihiin wainnakum latuqaatilunna saaxibana saaxibkan baad la dagaalamaysaan ow lanafcalanna kada wakada ama waxay waxa baan samaynaynaa annaga walaa yaxuulu baynana wa bayna khadami nisaa'ikum walaa yaxuulu mana kala teedaya baynanaa annaga iyo wa bayna khadami nisaa'ikum naagihiinna dahabkooda shay wax kala teedayoona kala dhexgelaaya ma leh wahiya alkhalaaqiilu jinjimaha lugaha iyo la gashta iyo gacmaha iyoyaa loo jeedaa wahiya alkhalaaqiilu waa jinjimaha khadamku waa jimjimaha ah jinjimaha falamaa balaga kitaabuhum warqadoodii markay soo gaartay annabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga markay soo gaartay ajmacat banunadiir banunadiir baa waxay go'aansatay bilqadari bilqadri dhagar inay nebiga dhagraanayb go-aanku gaa ilaa wax jiran waa yahuuddu ayayb walaa tasaalu taطalicu calaa khaa'inatin minhum ilaa qaliila minhum facfu canhum wasfax in allaha yuxibu اlmuxsiniin kulamaa awqaduu naaran lilxarbi adfa'aha allah wayascawna fi اlardi fasaadan marka nin fasaad rabay oo loo sheegay maya maba dhahayaba isaga markaayb kuwii hore war marka la yidhaahdo waa iska kala tegayeen laakiin kuwan iyagu waxaa weeyaan iyagaaba quraysh dirdiri jirayba yanii baa beenta iyo yanii isdabamarsiintu waxay ka gaartay iyagoo og nebiga nebinimadiisa inay intama ka tagaan kufaaru quraysh ay yidhaahdaan yaa annaga iyo moxamed yaa xaq ku taagan markaasay waxay leeyihiin adinkaa ku taagan xaq iyagoo og niman mushrikiin anayb asnaam caabudayo haaulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila fa arsaluu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigay u cidireen ukhruj ilaynaa noo soo bax annaga fii alaaiina rajulan soddon nin min asxaabika nagula soo bax walyakhruj minaa annagana hanaga soo baxo alaauuna xibran soddon caalim xataa naltaqiya ilaa aan kulanno bimakaani almansaf meel markaa yacni mansaf meel dhexeayb aanu markaa ku kulanno fayasmacuu minka meel aniga idinka noo dhexayso markaa ay ku maqlaan fain sadaquuka hadday ku rumeeyaan wa aamanuu bika ay ku rumeeyaan aamannaa bika waa ku rumaynaynaa annagana faqasa khabarahum warkoodii buu ka qiseeyey u sheegay falammaa kaana alqadu berri markay ahayd qadaa calayhim rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga ayaa ku soo kallahay bilkataa'ibi yacnii maca aljeyshi isagoo jeysh wato yacnii waxaa laga yaabaa shirqool iyo inay meesha ku maleegayeen markaa nebigii oo jeysh wataa ku soo baxay faxasarahum waa hareereeyey faqaala lahum wuxuu ku yidhi innakum wallaahi baan ku dhaartaye laa ta'manuuna cindii anugu agteyda ku ammaan geli maysaan ilaa bicahdin ballan tucaahiduunii calayhi aad ila gashaan ballan maahane wax kale igagama ammaan gelaysaan faabow way diideen an yucduuhu cahdan ballan inay siiyaan faqaatalahum yowmahum daalika maalinkoodaas waa la dagaalay uma qada alhada mar dambe ayuu nebigu ku kallahay calaa bani qurayda bilkataa'ibi buu kula kallahay kataa'ib ayb ciidan wa taraka bani nadiir waa ka tegey bani nadiir ma laynin yacnii iyaga wa dacaahum wuxuu ugu yeedhay ilaa an yucaahiduuhu inay la ballantamaan facaahaduuhu way la ballantameen fansarafa canhum waa iskaga tegey ayb markaa bani qurayda iyagana markaa uma hada alhada markuu leeyahay yacnii waxay tahay sanad dambe umbaa laga wadaa maana maalintaas berridii ku xigtay macnuhu ma aha ayb mar dambe wa ayaa bani qurayda ayuu kusoo ayuu ku soo dheelmaday bilkataa'ibi isagoo jeysh wata wa taraka bani nadiirna waa ka tegey wa dacaahum ilaa an yucaahiduuhu inay la ballamaanbu ugu yeehay facaahaduuhu way la ballameen ayaga fansarafa canhum waa ka tegey waa ka leexday waqadaa calaa bani nadiir buu ku soo kallahay bilkataa'ibi sawcyadan watafaqaatalahum markan waa la dagaalamay xataa nazaluu ilaa ay degaan oo ay yacnii xukunkii nebiga ku degaan cala aljalaa'i in la qaxiyo qax intay ka oggolaadaan in la qaxiyo la fujiyo oo dhulkoodii marka laga raro meesha ay degan yihiin ayb fajalat banunadiir way qaxday waxtamaluu waxay xambaarteen maa aqalat ilibilu geela wuxuu xambaari karo min amticatihim alaabtooda wa abwaabi buyuutihim guryahooda albaabadoodii iyo wakhshabiha alwaaxdii alwaaxdii iyo albaabadii bay furfurteen ayb markaasay rarteen ayb fa kaana naqlu bani nadiir reer bani nadiir geedtimireedyadoodu lirasuulillaahi bay u sugnaatay khaasatan qaarna waa baaqi yeeleen qaarna waa gubeenba waa soo marnay kitaabuuljihaad ayb acdaahu llaahu iyaahu iyahaa ilaahay baa siiyey iyada wakhasahu bihaa nebiguu ku gaar yeelay yacnii xukunkeedaa nebiga lagu gaar yeelay sida haniimoo kale ma laga dhigin ayb faqaala wmaa afaaءa allahu calىa rasuulihi minhum famaa أwjaftum calayhi min khaylin walaa rikaab yaquulu bigayri qitaalin dagaal la'aan faacda الnabiyu salى اllahu عalيh ali wasalam akarahaa inteeda badan nebigu wuxuu siiyey lilmuhaajiriina waqasamahaa baynahum waa u qeybiyey dhexdooda waqasama minha lirajulayni min alansaar laba ninoo ansaarta ka mid ah buu ula qaybiyey kaanaa dawii xaajatin kaanaa xaajo yani u saaxiib aha markaa daway xaajatin xaajo kuwa u saaxiib ahaa marka baahay qabay abudujaana iyo nin kaloo ahaa lam yaqsim liaxadin qof uma qaybinin min alansaari ka mida hayrihimaa labadaa aan ahayn wabaqiya minha sadaqatu rasuulillahi sal slam waxaa ka baaqi noqday sadaqadii nebiga allatii fii aydii banii faatima taasoo ilmihii faatimo gacantooda ku jirtayoo iyaga ay markaa maamulayeen radia allaahu canha cali baa ile waa tii cali markii dambe ku qaalib noqday casharkii shalay cali baa maamuli jiray markii dambena cali ilmihiisii baa kala sii wareegay maamulkeeda iska lahaa ayb marka khabaru bani nadiir saasuu marka ku sheegay ayb inuu ahaa qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris marka yahuudda bani nadiir waa la qaxiyey dhankaa iyo shaamay u qaxeen ayag banu qaynuqaacna dhankaa iyo khaybaray aadeen ayb banu quraydana waaba la laayey ayaga saddexdoodana dagaal waxay dhaceen waqacaad waaweyn kadibay dhaceen bacda ira waqcati badrin waxaa dhacday bani qaynuqaac ayb uxud dabadeedna waxaa dhacday banu nadiir axzaab dabadeedna banu qurayda ayb saasay marka ku baxeen marka laakiin damaca yahuuddi hadda jiro weli waxaa weeyaan dhulkaas yaa aad raje ay ugu jirtaayoo dhulkoodii inuu yahay oo kale yay ugu jirtaan ayb mar walbana waa waxaas cahdigoodana waa ku dhigdhigtaan waana sheegaanba wakhtiyadan dambo hadda ay muslimku dacfiga iyo faraha badan u galay waa sheegtaanba ayb khaybar laga bilaabay iyo dhulkaasoo dhan inay iyaga ay joogaan ilaa madiine iyo inay iyagu leeyihiin min alfuraad ila niil webiga ciraaq ee furaad ilaa iyo niilkan masar ilaa afrikadan soo gaaray inta u dhaxayso dhul ayagu ay leeyihiin inay tahay waa dhulka yacni islaamku ugu ballaaran wey ayb waxyaabahaasaa marka ku jira waana qirtaanba haddana ayb allahuma mustacaan ayb qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris qaala xadaanaa cabdurazaq qaala ahbarana bnu jurayj can muuسى bni cuqbة can naaficin can ibni cumar ana yahuuda nadiir waquraydata xaarabuu rasuul اllahi sal ا slm nebigay la dagaalameen faajlaa rasuulu اllahi sal slam nebiga waa faydey oo yacni nebiga waa qaxiyey bani nadiir wa aqara quraydata quraydana waa daayey wamana calayhim waa iskaga gallad falay xataa xaarabad quraydatu intay quraydo kala ay la dagaashay nebiga bacda dalika markaa kadib iyagoo la daayey hadda oo dad ka awood badan ku hoos nool ayay intaas fursad yar markay helaan hore inay lugta ugu dhuftaanay jecel yihiin fursad yar hadday helaan ayb faqatala rijaalahum marka kuwaa nebiga nimankooda waa laayey waqasama nisaa'ahum naagahoodana waa qaybiyey wa owlaadahum ilmahooda iyo amwaalahum maalyaalkooda bayna almuslimiina u qaybiyey ilaa bacdahum qaarkood mooyaane laxiquu birasuulillahi sal l slam nebigay soo haleeleen faammanahum waa ammaangeliyey waaslamuu way islaameen waajlaa rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu fujiyey ou qixiyey yahuuda almadiinati kullihim yahuuda almadiinati kullahum yahuuddii madiinoo dhan bani qaynuqaac wahum qowmu cabdillaahi bni salaam waay wayahuuda bani xaarifa wa kulla yahuudiyin kaana bilmadiina iyo yahuudi kastoo madiino joogay oo dhanba waa qixiyey oo nebigu sala allahu calayh waali wasalam waa diray oo yani madiine markaa ka qixiyey hadiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu ahaa qola hadday ballanta uga baxdo qoladaa marka waa la dagaali jiray hadday qola hadday heshiiska uga baxdo oo ay caddaato inay heshiiskii ka baxeen ama iyagiiba ay cadaawad lasooay la soo bannaan baxaan hadigiisu wuxuu ahaa inuu iyaga dhan la dagaalo kulligood kii aamusay iyo midkii ballanta ka baxayba marba hadday aamusaan kuwana hadday aamusaan kuwana ayay heshiiska buriyaan isku xun wayb ibnulqayim sidaasuu leeyahay ee la dhihi maayo kuwan waa aamuseen lama oga ayagu inay ka baxeen iyo in kale haddii ay ka xun yihiin waa usoo sheegi lahaayeen nimankii heshiiskii waa kaaga baxeen annagana haddaba yani kulama jirno waa la nabadgelina markaas laakiin iyadoon sidaa ahayn oo shib ay kuu yihiin dagaalna ay hoosta ka wadaan afraaddooda lama tiri kara kulligood waa isku wada xugun bay noqonayaan waana sida marka uu leeyahay ibnulqayim fuqahada xilligii wuxuu yidhi wakhtigii isagu uu joogay ibnu taymiya ibnuulqayim iyo ay joogeen xilligoodaas ayay dhacday mas'aladaasoo kale nasaara degganayd dimashqi shaam oo dimiyiin ahaa oo muslimiinta ku hoos noolaay ayaa mar muslimiintu ay dagaal tataar iyo wax lamida markaa ay ku soo fool lahaayeen waxoogaa qalqal oo ka muuqday ayay ka faa'iidaysteen dad muslimiinana waa laayeen guryana waa gubeen muslimiintu leeyihiin masaajidyana waa gubeen ayb marka imaamkii markaas jirayoo naa'ibkii markaa joogay dimashqi shaam joogay culimadiiba ah la ii shiriya buu yidhi fuqahadii buu isku keenay markaasuu wuxuu yidhi nimankan kulligood ma la wada laayaa buu yidhi dhammaantood ma waxaan u aqoonsanaynaa inay xarbiyiin ay yihiin mase fuqahadu waxay u bateen buu yidhi marka in xarbiyiin loo aqoonsado ayb qisooyinkan iyo kale ayaana marka yaa deliil loogaga dhigay iyo tii quraysh ay samaysay oo bani bakar ay hubaysay oo ay yidhaahdeen xagga ka gala khusaaca oo khusaaca ay saa kula dagaalameen nebigu marka quraysh oo dhan marka dagaalkeeda waa xalaalsaday ma dhihin marka yaa ku jiray iyo yaan ku jirin ma dhihin bacdi fuqahaa'i shaaficiya iyagu waxay qabaan qofka aamusan haddaan la kala ogayn cahdiga dimmada waa cahdi haabit ah waaye maadaama uu cahdi asala yahay oo haabit ah uu yahay jiray hore u guntamay haddaan isaga wax lagu ogayn qofkaas waa la dhaafa kii ballanta ka baxan baa lala dagaalaa haddaad fiirisa marka siyaasa sharciya saa ma ku soco karta waa marka sunnada nebiga sidan laga ogaaday iyo sidaas culummada badankood fadwoodeen berigaas yaa xoog badan maxaa yeelay dad dhanoo meel deggan oo odayaal leh oo ganacsato leh oo leh yacnii dad waxyaqaano leh kulligood yacnii iyagoo cidna aan soo sheegin heshiis lagu ogaa intay ka baxeen kuwii kalena kuu aamusan yihiin haddaad tidhaahdid kala bixi yaa dembigaas sameeyey raadi yacnii mma la samay karan dad dagaal iyo xarbi kuula bannaan soo baxay weeyaan marka sunnada iyo siirada nebigu saasaa ku badan hadyiga nebigana sidaas ayuu ahaa ibn اlqayim zaadi اlmacaadka saasuu ku leeyahy wbilah towfiiq wsal اllah wslm calى nabiyina mxamadi wclى alih wsb